arrintaa hadda dhacday waxa weeye kuma aysan ekeyn habeenkii xalay ahaa ilaa habeen hore iyo habeenadanba duqeyntu waa socotay waxaa duqeynta geysanayaan waa ciidamada kenya dhul ballaaran bayna duqeyntaasi ku dhacday habeen hore dhulka caws qurum kaakuma lafageri ilaa iyo faafxanuun iyo wixii buusaar ka midigay ayay ku dhacday waa dhul ballaaran oo waxa weye daaqsatadii iyo tuulooyinkii iyo weri biyaha iyo durtooka intaba ay ku nooshahay weye waa garta
halkaas iyadaa waxaa ka maqan wixii warisgaarsiinaha ee lagu xariiri lahaabaa ka maqan oo horey ayay u geysay warisgaarsiinihii warka looga ogaan lahaa ama lagala xariir lahaa umada joogta haye
waxaan taftiray inuu saas hadda uga soo gudbin kara idaacadaha meeshaas waxyeelo khasaare naf iyo maal bale way geysteen waa garta
xalayna waxay u wareegtay oo ay duqeynta u geysatay waa samaroone iyo iisuguur iyo dhulka hadda wixii adigu iyadoo iyo dhulkaas hadda waxa weeye aniga bariga iga marahayo waxay xaalan duqeynaysay waa xaggee marka bariga markay kaa marayaan xaggee joogtaa anigu waxaan jooga aan ku suganahay waa degmada eelwaaq wey waxaan ku suganahay inta hadda aan kuu sheegaya degmada ay hoos yimaadaan weye haye dhulka ceeldheer la yidhahdo degmada ay hoos yimaadaan ayaan anigu hadda joogaa xalana waxa weye dhulkaas ayay duqeyno geysatay gantaalo aad u fara badan bay ku riday waa dhul isaguna sidoo kaleeto waxa weye ree guuraagi degan yahay tuulooyinkii degan yihiin warihii laga cadbahayey le duurjoogti ku nooshahay waxa weye si walba ah oo ummaddu ay ku nooshahay ma khasaara la-aanayso mana waxyeelo la-aanayso duqeynta ku dhacaysa ama gantaalaha tirada badan lagu tuurhayaay marka marka laga reebo taliya ma khasaaro yaraan doonto ama khasaaro laan dhici maydo malahaas marka laga reebo ma jirtaa number dhimasho ama dhaawaca oo adi aada og tahay oo kusoo gaaray oo dad wax noqdaya
maya waan sugaynaa waxa weye waa naloo ku maqan yahay warisgaarsiinta dhulka ayaa xun waa naloo ku maqan yahay waa dhul ay in badan horay u duqayso warisgaarsiintiisa ay burburisay wixii waxyeelo ah ee halkaas ka dhacay anafyo maala marka ayna soo gaaraan waxwaa jiraane oon si dhaba usoo xaqiijina ayaan rabnaa inaynu la wadaagno oon warisgaarsiinta la xariiro duqeyntii saacadihii ka horreeyey xalay ama habeen hore dhacay ma haysaa wax khasaaraha oo geysteen
khasaara wuu jiraa waxaanan diidahayaa warkii oo wixii hadda aanan soo wada qabanin inaan ku idhahdo intaasaa dhacday way jirtaa khasaare ma yara khasaaraha dhacay xoolo nool oo le-day baa jira dad waxgaareen baa jira duurjoog dhamaatay baa jirta waro waxaa jira loogu talagalay saddex bilood inay dadku cabaan oo gantaaluhu ku dhaceen oo biyahaasi dhulku u daloosho waxna banaanka u baxeen oo zeera ah nafleydii ku nooleed waxa ay mudanaysana waad garan kartaa wax badan ayaa waxyeeladu ay tahay waan soo ururinaynaa dadkii iyo deegaankiina waa nolol ku maqan yahay maxaa ugu wacan in laba habeenoo isxigta ay dhulkayma ah oo xoolo dhaqata ay ku nool yihiin dad reer guuraa degan yihiin la duqeeyo oo diyaarada garneela ku garaacaan maxaa u wacan waxaa weeye ma ahan reer guuraa keliya ma ahan waa tuulooyinkii waa deegaanadii magaalooyinka yaryar iyo ay ku yaaleen waa warisgaarsiinta dhulkutahay xale waxay duqeynaysa waxay ahayd anteenadii hadda ka horumar ay goysay mar kalena ay duqeynaysa ciise guur ayaa kamid a waxa ay duqeynaysay oo ay rabtay inay goyso dhulka ay duqeynayso waxaa weye wax walba oo waxaad garan kartaa maanta la raba in la bi'iyo ama la haleeyo waxaa la yidhahdaa oo loo maraa shabaab ma ahan marka ayadu waxay ugu murmarsiintaa waxaan la dagaalamaynaa shabaab dhulku shabaab maahan shacabku shabaab maahan xooluhu shabaab maahan warisgaarsiinta iyo hantida ummadda soomaaliyeed shabaab ma aha ma garat waa garta
waxa weeyaan waxaan taas odhanayaa kenya waxay rabtaa inay ugu murmarsiisato oo ay u burburinayso una laynayso ummadda soomaaliyeed iyo hanteeda iyo maalkeeda cornel waxaad kamid tahay saraakiisha milatariga ee geda ku sugan duqeyntan aan ka hadlayno waa xal iyo habeen hore laakiin waxay gobolka geda ka tahay joogto aad baa loo duqeeyaa meelo badanwaxaan rabnaa waa
waa maasan tahay iyo dhadhaable ayay ahayd wixii toddobaadkan gudihiisa ay garaacaysay oo duqeynaysay tuulada yaaqle iyo dhadhaable iyo intaas buu ognahay laakiin ma jirtaa cid aad kala hadasheen oo dowladda dhexe ah si arrintaa wax looga qabto
adeer waxa weeye dowladda soomaaliya way og tahay ma mooga waxa dadkeeda iyo dalkeeda ku dhacahayo soomaalidu waxay hadallo badan kusoo gaadisaa mahmaha waxaa leeya horseed hagar kuma maqna waxaan aaminsanahay oo aan halkayga ku joogaa in ay miisaan cibqaadeedka ay leedahay dhibka ay kenya u geysatay dadka iyo dalka soomaaliya dowlada soomaaliya way bixin doontaa wayna ka jawaabi doontaa taas aan ku fadhinaa midaan wayna qorshaheediina way ku jirtaa dowladdu haddii ciidamo la geeyagado oo xuduudda ilaaliya kenyana ay duqaynayso gudihii magaalooyinka maxaa weeye ujeedada adiga oo militarigii soomaaliya ka mid ah iyo mas-uuliyiintii gobolka gado aad ka leedihiin
waxa weeye dayn baa la kala qaadanaya waxaa soomaalida hadal kale ku jira agoon soomaaliyad hadalkiis waxaan ka haya wala dayn ninkaasto nin waa ku daba joogi waa dayn waxa ay qaadanaysaa daynta qofka yihiina kama arahayo iska daa dadka iyo maalka iyo hantida ay burburaysa durtugta ay laynaysa dhulka daboolsamay ee dumahaya iyo geedaha go-haya miisaan ciqaabeedka ay leedahay kenya way dhadhaminaysa wayna qaadan doontaa gobolada soomaaliya ee hadda xuduudda la keenay way og yihiin amar bay sugahayaan oo ay ka sugahayaan xukuumadooda wayna ka qaadi doonaan iyagoona tillaabada ku haboon markii amarka la siiyo
ugu dambeyn dad hadday jiraan dhaawacyo gaaray oo aad ku nool deegaanada aad sheegtay in la duqeeyey oo ah meelo aada u fog masaafo ahaan oo magaalooyinka u dhoweyn maxaa caawimaado way heli karaan oo dawo ah ama isbitaallo ah
way cagtiran tahay midaasi waxa wey waad maadsan tahay waxaan ku noolay hadda degmada aanu joogno waa degmo aan hadda isbitaal weyn ama isbitaal waxtarle aan lahayn oo waxa weeye eribor aan lahayn way adag tahay marka si loogu helo dadka xataa waxyeeladu ay gaadhay waxqabad si loogu helo way adag tahay waa dhul laga fog oo masaafo fog oo baar dheere waa jarbahari waa buulaxa oo mid walba laba boqol iyo haye ay jirto in halkaas dadka lala aado weeye midda tan hadda mid looda soo dhigayo maaha in dhulkaas hadda eribor lagala raadsado mooyaane tan eriborna ma lahan wax hadda isbitaal oo ku yaallo oo hadda muhiimana ma jiro waxa weeyaan waa dhulkaas hadda waxa weye deegisoodahaa ku yaallo oo dina aysan soo gaarin ciidamadu